bsmi illaahi اraxmaan اraxiim alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu cla ashraf اlanbiyaai wاlmursaliin sayidina muxamedi wacala aalihi wasaxbihi ajmaciin waa dersigeenii boqol iyo saddex iyo lixdanaad ee kitaabkii alraxiiq almakhtuum dhinaca kalena waa dersigii afraad ee sulxulxudaybiya safxadda laba boqol iyo sagaal iyo sagaashan annaxru walxalqu lilxilli can alcumra maadaama lasoo xarmaday go-aana lagu gaadhay inaan sanadkan kada la gelin oo dee waa in la xalaaloobo walamaa markii faraqa uu ka soo gacan bannaanaaday rasuulullaahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalama min qadiyati alkitaabi heshiiskii qoraalkiisii arrintiisii markuu ka soo faraxashay qaala wuxuu yidhi rasuulku asxaabta wuxuu ku yidhi quumuu kaca oo istaaga fanxarow gowraca ama dhuundhaba xoolaha aad wadataan halkanaa lagu xalaaloobayaa oo lama gelayo ileen lama cimraysanaya fa wallaahi baan ku dhaartay maa qaama ma kicin minhum asxaabtii axadun cidina ma kicin xataa qaala ilaa uu ka yidhaa arrintaa halaata maraatin saddex jeer rasuulku niyad jab asxaabtii falamaa markii lam yaqun uusan kicin minhum asxaabtii axadun cidina qaama rasuulku iska kacay fa dakhala wuxuu u galay calaa ummi salama xaaskiisii ummi salama ahayd ayuu u galay fa dakara wuxuu u sheegay lahaa iyadii maa wixii laqiya min annaasi dadka uu kala kulmay dadkii inay amarba qaadan waayeen ayuu rasuulku u sheegay fa qaalad waxay tidhi yaa rasuulallaahi rasuulkii ilaahayow a tuxibu ma jeceshahay daalika arrinta ayada in warkaaga la yeelo ma jeceshahay haa ukhruj bax adigu bax hadda uma kadib markaas laa takallam axadan qofna ha ha kula hadlin kalimatan hal odhaah hal weer qofna ha ku dhihin ruuxna ha la hadlin ficil u bedel wixii xataa tanxara ilaa aad ka dhuundhowdo adigu badanaka ow budnaka geelaaga geela aad waday ee ugu tala gashay hadiga kuwa adigu bal dhuunta ku dhufo oo watadcu aad uga yeedhato xaaliqaka kii kuu xiirayay oo fa yaxliqaka uu kuu xiiro intaa uun camal u bedel taladii ugu fiicnayd bay bixisay istishaarada marka iyo wadatashigu sidaasuu barako u leeyahay ruux walba in lala tashado xaaska in lala tashado asxaabta in lala tashado dad walba maa khaaba man istashaara ayuu yihi rasuulku sala allahu calayhi wasalam fa qaama wuu kacay rasuulku fa kharaja wuu soo baxay gurigii yani meeshiibuu ka soo kacay umu salama fa kharaja wuu soo baxay falam yukallim axadan qofna lama hadlin oo minhum iyaga ka mid a xataa facala ilaa uu ka falo daalika arrintaa iyada ah naxara budna budnatan hal gool ayuu gowracay wadacaa wuxuu u yeedhay xaaliqahu ninkii u xiirayay fa xalaqahu wuu u xiiray falamaa markii ra-a annaasu dadkay arkeen asxaabtii daalika arrintaa qaamuu way kaceen fa naxaruu xoolahoodii ayay dhuundhabeen ay gowraceen wa jacala wuxuu bilaabay bacduhum qaarkood yaxliqu bacdan qaarka kale inuu u xiiro xataa intii kaada ay sigaanba bacduhum qaarkood yaqtulu inuu dilo bacdan qaybta kale inuu dilo uu madaxa ka gooyo qamman murugo daraaddeed wa kaanuu waxay ahaayeen asxaabtu naxaruu kuwa ka dhuundhabay albudnata neefkii geel ahaa can sabcatin toddoba ruux ayay ka gudaysay hadyiga waalbaqaratu neefkii lo-dahaana can sabcatin iyana toddoba wa naxara wuxuu gowracay ama dhuundhaway dhuundhabay baa la yidhaha geele rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalama jamalan riti oo kaana liabi jahl abi jahl uu lahaa oo laga soo abijahl laga maaragtay laga furtay berigii kaasoo kaanu ah uu ahaa fii anfihi sankiisa waxaa ku jiray buratun min fida buratun min fida xalqad mareeg saasoo yaa sanka ugu jirtay fida ah qalin ah liyaqiida bihi lmushrikiina si mushrikiinta uu uga xanaajiyo wadacaa wuu u duceeyey rasuulullaahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalama lilmuxalliqiina kuwa xiirtay ee timaha wada xiiray halaathan saddex goor buu u duceeyey bilmaqfirati buu ugu duceeyey walilmuqasiriina kuwa timaha gaabiyeyna maratan hal mar buu u duceeyey marka waxaa fadli badan in la xirto ayaa fadli badan wa fii hada safari safarka isaga ah yuanzil allahu alla wuxuu soo dejiyey fidyat aladaa fidyada qofkii ku dhibaatooda liman xalaqa ra'sahu madaxiisa qof xiirtay injir baa ku gashay masalan injir iyo cambaar iyo waxbaa ku galay waad u adkaysan weyday markaasaa timi xiiratay marka maxaa fidye u ah qur-aan baa kusoo degay waa soom iyo sadaqo iyo nusug intaas waxayna kusoo degtay nin la yidhaahdo fii sha'ni kacab ibni cujra nin la yidhaahdo kacab ibnu bukhaari iyay ku sugan yihiin tafsiilkeeda halkaasaa loo raadsanayaa haddana al ibaa-u diidmo la diiday can raddi lmuhaajiraati gabdhaha soo hijrooda gabdhihii ka soo carara gaalada in gaaladii loo celiyo oo la diiday maxaa jira heshiiska rag bas a ku yilay rag rag baa ku yilay haweenku ma oli uma markaa kadib jaa-a waxaa yimid niswatun haween mu'minaatun oo mu'minaad ah yaa waxay ka yimideen quraysh bay ka yimideen markaasay madiine ayay yimideen fa sa'ala waxay codsadeen oy weydiisteen awliyaa'uhunna dadkii weligooda ahaa hadday xaasas ahaayeen nimankoodii hadday habla ahaayeenna aabbayaashood gabdha hadday ahaan walaalahood adigu dadkii weliga ka ahabaa waxay codsadeen an yuradna an yaruddahu an yuridnahunna in la soo celiyo an yaruddahunna dheh waxay codsadeen an yarudda inuu soo celiyo rasuulku saasuu ku dhismayaa fa sa'aluu waxay fa sa'ala waxay wadsa waxay codsadeen awliyaa'uhunna gabdhahan mu'minaadka ah mu'minaadka ee gaalada ka yimid ee muslimiinta u yimid nimankoodii awliyada ahaa ee wakiilka ka ahaa ee mas-uulka ka ahaa nidhaahe waxay codsadeen an yarudda inuu soo celiyo rasuulku hunna iyaga calayhim nimankii mas-uulka kaha inuu soo celiyo si waafaqsan bilcahdi heshiiskii alladii heshiiskaasoo tamma la saxiixay oo dhammaystirmay oo taabo galay filxudaybiyati xudaybiya heshiiskii lagu gaadhay isagoo la cuskanayo gabdhahana la soo celiyay midheen fa rafada rasuulku waa diiday waa ku gacan saydhay dalabahum codsigooda haadaa oo kan ah maxau muxuu cuskaday bidaliil wuxuu daliil ka dhigtay ana alkalima weedha allatii kelimadaasoo kutibat la qoray filmucaahadati heshiiska lagu qoray bisadadi haada albandi ee ku saabsan qodobkan isaga ah dadka la celinayo labada qole ee la celinaya ku saabsan bisadad waa asaase qodobkan ku saabsan wuxuu u qoraa sidan hiya sidan u qoraa wa calaa annahu shanii laa ya'tiika kuu iman maayo qoraysh baa dhahaysa laa ya'tiika kuu iman maayo nabi allow minaa xagga yaga rajulun nin baa layidhi rajulun baa qornaa marka meeshaasayna ku baraarugin meeshaasay ay ku fashilmeen wa in kaana haba aada rajulkaasi calaa diinika diintaadaba ha ahaadee ilaa hadduu kuu yimaado radadtahu waad soo celinaysaa calaynaa annaga ayaad noo soo celinaysaa sidaa daraaddeed falam tadkhul innisaa'u haween ma soo gelin fil caqdi heshiiska ra'san toos si toos ayayna usoo gelinba oyna shuqul ugu lahayn marka waxay ku hadlaan bay garan waayeen hablihii halkaasaa ilaahay fatxi uga furay wa anzala allaahu allana wuxuu soo dejiyey fii daalika arrintaa iyada ah yaa ayuha aladiina aamanuu idaa jaa-akum almu'minaatu muhaajiraatin famtaxinuuhunna ilaa laga gaadho walaa tumasikuu bicisami alkawaafiri saddex aayadood baa halkaa isdaba taalla oo xukunka ka sheekaynaysa oo dhahaysa haddii gabdha mu'minaada ay xagga gaalada ka yimaadiin hal la hubsado inay muslimaad yihiin haddii la ogaado inay muslimaad yihiin lama celinayo waa qodobka koowaad horta lama celinayo waa xukunka koowaad xukunka labaadna waxa weeye dalaaq nimankii qabay ee gaalada ahaa way kala furmayaan way kala furmi idinka muslimiinta ah marka ee yaa guursan kara markaas markay nimankii kala furmaan haddii aayadda labaadna waxa weeye wa in faatakum shay-un min aswaajikum haddii xaasaskiina ay u tagaan ay gaaladii u tagaan waxa weeye iyadana xukun kaley leedahay marka halkaasay ku tafsiishan tahay hadda annaga fiqigii iyo tafsiirkii midna kama hadlayno meeshaasaa loo doonanayaa meeshan hadda inaga khusaysa siirada waxaa weeye in isagoo aayaadka la qabsanayo isaga oo qodobkii ku soo arooray rajul uu ahaa in la diiday in gabdhihii la celiyo halkaana qoraysh mar kale ku fashilantay fa kaana wuxuu ahaa rasuulullaahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam wuxuu ahaa yamtaxinuuhunna gabdhaha kii imtixaamo biqowlihi tacaala إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله آيات سأل لقو امتحاني مركي انت لقو امتحانه قال دم لو معلني وين كفر ميسا فمن عدي أما قبدي أقرت قرته bihadihi shuruudi shuruudan shanta ah baycatu nisaa baa la yidhaha qaala laha rasuulku wuxuu ku dhihi jiray qad baayactuki waan kula waan beycan kula galay uma lam yakun muusan ahayn yarudduuhunna kii dib ugu celiya gaaladii wa dallaqa almuslimuuna muslimiintiina way iska fureen zawjaatihim xaasaskoodii alkaafiraati ee gaalada ahaa way iska fureen bihada alxukmi xukunka ayay ku fureen fatallaqa cumar cumar wuxuu furay yowma-idin maalintaa iyada ah imra'atayni laba xaasul ahaabuu furay kuwaasoo kaanataa lahu uu lahaan jiray fi shirki shirkigii dhexdiisa intii aan lasoo islaamin tasawaja waxaa guursaday biixdaahumaa midood mucaawiya ayaa guursaday wa bil ukhraa tii kalena safwaan ibnu umaye ayaa guursaday marka haddana wuxuu mualifku gelayaa faallo faallo ayuu gelayaa oo ku saabsan sulxulxudaybiya faallada waan laqbayn doonaa insha allahu tacaala laakiin wuxuu rabaa iyadoo mulakhasa haddaan sheegno wuxuu u daba damacsan yahay inuu ka hadlo waxa weeye sulxulxudaybiya inkasta oo muuqaalkiisa hore aada mooddo laba qodob oo muslimiintu ay yaraha qoonsadeen oo ah iska laabta hadda iyo ruuxii muminaha idin yimaadana ha la celiyo kii idinka idinka tagana lama soo celinayo labadaa qodob ay yaraha qoonsadeen laakiin waxaa la fiirinayaa ugu dambaysta waxay ahayd fatxi bay ahayd saasuu allana subxaana wa tacaala wuxuu ku tilmaamay sulxulxudaybiya fatxi oo suuradan baa lagu soo dejiyey oo inaa fataxnaa laka fatxan mubiinan aa la yidhiba maxaa jira horta koow dagaalkii baa joogsaday mar hadduu dagaal joogsadana khayr un waayo muslimiintii waxaa loo fasaxay inay dadkii dacwada gaadhsiiyaan markaasaa muslimiintu markaas bilowga sanadkii lixaad ee hijrada markaas rasuulka kun iyo afar boqol oo nin baa la socotay laba sano kadib sanadkii sideedaada hijrada markii uu maka rasuulku furanayo toban kun oo ciidanaa la socotay oo asxaabtii marka sida loo loo batay iyo sida loo xoogaystay lama malayn karay carabtii oo dhan yay u gacan bannaanaadeen zacaamadii la isku hayay oo yaa yaa carab madaxu ah ma islaamka iyo rasuulka madaxu ah mise quraysh baa iyadoo raacaysa dhaqankii hore maadaama ay xaramka joogto madax iyada ahaan jirta madaxnimadii la isku hayayna way ka tanaasushay oo idinkii iyo ninkii rabaa heshiis la geli karaa dacwadii islaamka siday rabtee u faafin kartaan saasaa la yidhi marka ugu dambaystii waxa weeye maadaama islaamka ujeedadiisu marna aysan ahayn taas hoosta in laga xariiqay u baahan tahay oo muslimiinto dhan ay isla fahmaan islaamku markuu jihaad galayo uma gelaya oo keliyata inuu dhiigun iska daadiyo ama dad xoolo ka dhaco ama la barakiciyo ujeedadu maaha hal shay ayuu islaamku u dagaalamayaa oo ah in dadku ay xorriyad helaan xorriyad taamin ay lahaanaan oo ninkii rabaana uu muslim noqdo ninkii rabaana uusan noqonin faman shaaa falyu'min waman shaaa falyakfur laakiin in la yidhaahdo dadkii looma sheegayo dacwadii lama gaadhsiinayo hadday timaado islaamku u dagaalamaya islaam wuxuu u dagaalamana waa middaas middaas ayuuna ku guulaystay sulxulxudaybiya maadaa maxaa yatamakhadu ka dhashay can bunuudi lmucaahadati heshiiskii qodobadiisa maxaa ka dhashay midhaha ka dhashay maxay yihiin maxay dhaleen maxay foolatay haadaa kani afartaa qodob weeyaane huwa isaguba sulxulxudaybiya heshiiska xudaybiye la yidhaahdo waa afartaa qodob ay habboon tahay in dusha laga wada hayo sanadkan laabta sanadka ku xiga soo laabta toban sano dagaal qoraysh iyo islaamka ma dhex marayo ninkii rabaa heshiis ha la galo muslimiinta kii kalena ha la galo qoraysh laysma taabanayo tobankaa sano kii heshiiska lala galay lama taaban karayo kii murtad noqdo ee u taga gaalada lama soo celinayo kii mu'minaha yimaadana hadduu rag yahay waa la celinayaa intaas weeye haadaa isaguba huwa isagu sulxulxudaybiya heshiiskii xudaybiye weeye waman qofkii sabara tiimbada ama mukhuurta en bannaankan kore galgalanine arrinta gunteeda gaadho wey waman qofkii sabara gunta u gaadha aqwaara bunuudihi qodobada heshiiskan sulxulxudaybiya qodobadiisa qodobadaas guntooda hoose qofkii gaadha maca khalfiyaatihi isaga oo ku daraya waxyaabihii dhaliyey ee ka dambeeyey khalfiyaadkii wixii isaga gadaal kaga xidhiidhay oo gadaalna milicsada maxaa jiray gadaal maxaa jiray haddana maxaa dhashay khalfiyaadku waa sidaas qofkaasi marka laa yashuku haba yaraatee ma ka shakinayo annahu sulxulxudaybiyuhu fatxun guul inuu ahaa guushaasoo cadiimun weyn lilmuslimiina muslimiinta inuu ahaa sababtu maxay tahay fa qurayshun qurayshi lam takun ma aysan ahayn tactarifu mid aqoonsanba bilmuslimiina muslimiinta maba aysan aqoonsanayn aya ictiraafin aqoonsi inkastaba ha la ekaadee maysan aqoonsanayn bal iska dhaaf inay aqoonsan tahaye kaanad waxay ahayd tahdifu mid bartilmaameedsata isti'saala sha'fatihim inay asalka jiridda xididka inuu usoo siibto boqol goor baan ka hadalay shaafi iyo waxaas shaafadu waa aslu shay xididka inay usoo rujiso istisaala shaafatihim inay xididka usoo rujiso oo wa tantadira waxay sugaysay tantadira waxay sugaysay yowman maa maalin maalmaha ka mida waxay sugaysay nihaayatahum inay muslimiintu iska soo afjarmaan maalin unbay dhammaanayaan bay dhihi jirtay wa kaanat waxay ahayd quraysh tuxaawilu mid isku dayda biaqsaa quwatihaa tabarteeda meesha ugu dambaysa iyadoo adeegsanaysa saas weeye kaanad waxay tuxaawilu mid isku dayda biaqsaa quwatihaa tabarteedu intay tahay meesha ugu dambaysa iyadoo adeegsanaysay waxay isku dayeysay alxayluulata inay kala dhex gasho bayna dacwati alislaamiya dacwada islaamka iyo wa bayna annaasi dadka ma maxay saa u yeelaysa waa bisifati ahaanshaha ay tahay mumathilatan mid iyadu matisha iyadaa matelaysay azacaamata madaxnimada addiiniyata ee diineed markii carab laga hadlayo diin haddii la yidhaahdo maka iyagu ma joogaanoo xaramkii ma joogaanoo xaramka kuwii ka shaqaynayay soo maaha zacaamadaas iyo hogaanka iyagaa iskale iyo dhinaca kale waasadaarata hol- horyaalnimo addunyawiyata ee adduunyo fii jasiirati alcarab jasiiradda carabta maadaama ay sidaas tahay ee waxay ka shaqaynaysay in carab iyo diinta islaamka dacwada islaamka ayna is arkin saas soo ma ahayn wa mujaradu ljunuuxi wa mujaradu ljunuuxi aqbalitaan la aqbalay ila sulxi heshiis la- lala heshiiyo islaamkii la aqbalay ictiraafun aqoonsi weeye biquwati lmuslimiina muslimiinta xooggooda la aqoonsaday waxaa kale uu yahay wa ana qurayshan qurayshi laa taqdiru inaysan awood u lahayn calaa muqaawamatihim haa ictiraafun biquwati lmuslimiina muslimiinta awooddooda ay aqoonsatay wa ana qurayshan qurayshi laa taqdiru inaysan awood u lahayn calaa muqaawamati muslimiinta ka hortegitaankooda kow ayib uma haddana albandu thalith qodobka saddexaad oo imow albandu thalith yadullu wuxuu ku tusinayaa bifaxwaahu ujeedadiisa fog waaye faxwaha bifaxwaahu ujeedadiisa fog wuxuu kugu tusinayaa calaa anna qurayshan inay qurayshi nasyad iska ilowday sadaarataha horyaalnimadeedii addunyawiyata ee adduunyo iyo wasacaamataha hoggaankeedii addiiniyata ee diineed inay iska ilowday oo nafsii nafsii nafteeda uun say ku badbaadi lahayd ay ka shaqaynayso iyo wa annaha iyada hadda oo qurayshihii laa tahumuha inuusan maanta welwel ku haynin al'aana maanta ilaa nafsuha nafteeda maahane amaa saa'iru nnaasi dadka intiisa kale wixii iyada ka soo hadhay wa baqiyatu jasiirati alcarab iyo jasiirad ekeydii carabta wixii ka soo hadhay falow dakhalat fi lislaami hadday islaamka soo galaan dadkaasi biajmaciha dhammaanteed falaa yahumu arrintaas dan kama le daalika arrintaa qurayshan quraysh arrintaasi ma khusayso falaa yahumu ma khusayso daalika arrintaasi qurayshan quraysh ma khusayso saas weeye micnaheedu walaa tatadakhalu ma soo faragelinayso fii daalika arrintaa iyada ah biayi nowcin nooc kasta oo min anwaaci tadakhuli faragelin ah ma ku samayn karto alaysa miyuusan ahayn buu yihi marka sheekhu isweydiiyey haadaa kaasi fashalan guldaro miyuusan ahayn dariican oo faalxun binisbati ilaa quraysh haddii quraysh loo eego dhinaca kale wa fatxan guul miyuusan ahayn mubiinan oo iska cad binisbati ila lmuslimiina haddii muslimiinta loo eego maxaa jira hadduu kuu fasiraya wuxuu yihi ina alxuruuba dagaaladii addaamiyata ee dhiigga badani ku daatay allatii dagaaladaasoo jarad dhex martay bayna almuslimiina muslimiinta iyo wa bayna acdaa'ihim cadowgooda dhex martay lam takun maysan ahayn dagaaladaasi ahdaafuhaa ujeeddada laga lahaa binisbati ila lmuslimiina haddii laga fiiriyo dhinaca muslimiinta ujeeddada dagaalka laga lahaa marna ma ahayn kow musaadaratu lamwaali in dad xoola laga qaato oo lagala wareego wa ibaadatu larwaaxi iyo in dad uu la iska dilo oo la baabi'iyo wa ifnaa'u nnaasi iyo in dadka la dabargooyo oo ikraahu lcaduwi ama dadka cadowga ah in lagu qasbo calaa ictinaaqi lislaami inuu islaamka soo galo intaa midna ma ahayn ee muxuu ahaa marka wa inamaa wax kale ma ahane kaana wuxuu aha alhadafu dhegaysa hadda intaasaa muslimiintii la fahamsiin layahay wuxuu ahaa wa inamaa wax kale ma ahane kaana wuxuu aha alhadafu ujeeddada alwaxiidu oo keligi ah oon mid labaadi jirin alladii kaasoo yahdifuhu lmuslimuuna muslimiintu ay uga gol lahaayeen uga gol lahaayeen min haadihi alxuruubi dagaaladan mar walbana ay sidaas tahay huwa isagu alxuriyatu madax bannaani alkaamilatu oo buuxda oo linnaasi dadka la siiyo fi lcaqiidati waddiin waxay rabaan dadku inay rumaystaan waxay rabaan ay diin ka dhigtaan oo dadkii markaa ay noqoto faman shaaa falyu'min waman shaaa falyakfur maxaa jira islaamku aslan ma qabo ruux diin lagu qasbo maxaa jira munaafiq miyaad samaynaysaa wuxuusan qofku rumaysanayn uun ku qanacsanayn diin uusan ku qanacsanayn had- haddaad tidhaahdo gal ood ku qasabto munaafiq buu noqon maxaad faa'iidaysay taasoo laa yaxuulu uusan kala dhex galaynin baynahum dadkii iyo wa bayna maa yuriiduuna waxay rabaan oo caqiide iyo diin ah ayu quwatin xoog ama awood oo min alquwaati xoogaga ka mid a ama mid military ha haato ama mid dhaqaala ha haato ama mid siyaasada ha haato ama mid kale cid ishortaagta aysan jirin waqad xasala way dhacday haadaa arrintaas haada alhadafu ujeeddadaas waa la gaadhay wey waqad xasala waa la helay oo waa la gaadhay haada alhadafu ujeeddadaas bijamiici jus-iyaatihi qaybihiisa yaryar jus-iyaadka waa qaybihiisa yaryar wa lawaasimihi iyo waxyaabaha raaca isaga ee ka laalaada lawaasimtuna waa waxa ka dhasha waxyaalaha ka farcama iyo goboladiisa yaryar dhammaantii ujeeddada waa la gaadhay waxaana lagu gaadhay wa biariiqin qaab baa lagu gaadhay qaab baa lagu gaadhay kaasoo rubamaa ay suurtagal tahay laa yuxsulu bimilihi isaga oo kale inaan lagu helaynin fil xuruubi dagaal dagaal aan lagu helen heshiiskan waxaa lagu helay waxaan dagaal lagu helen buu yuu rabaa inuu kuu sheego heshiiskan waxaa lagu gaadhay waxaan dagaal lagu gaadhayn marka dagaalka sidiisa dhanba ujeedadiisa waxbaa lagu dhaqaajiyaa maahane waxba laguma xaqiijiyo biariiqin waddo ayaa lagu gaadhay ujeedadii ama hadafkii laga lahaa dagaalka oo inay dadku xorriyad buuxo u helaan inay diintooda galaan day ku qancaan iyagu wa biariiqin baa lagu gaadhay dariiqaas ama waddadaasoo laay laa yuxsalu aan la helin bimilihi isaga oo kale fil xuruubi dagaaladii maca alfatxi lmubiini dagaal xataa lagu guulaystay yani dagaal fatxi mubiina la helay ujeedadaas saas looguma gaadhayo sidii loogu gaadhay heshiiska waqad kasaba almuslimuuna muslimiintu waxay heleen inay gacanta ku dhigeen liajli haadihi alxuriyati xorriyaddan daraaddeed najaaxan guul guushaasoo kabiiran weyn oo fi dacwati dacwada islaamka faafinteeda ah fa baynamaa waqti kaana uu ahaa cadadu lmuslimiina muslimiinta tiradoodu laa yasiidu kii aan ka badnayn calaa halaathati aalaafin saddex kun oo dagaalyahan qabla alhudnati dagaal joojinta ka hor saara wuxuu noqday cadadu ljeyshi alislaami tirada ciidanka islaamku wuxuu noqday fii sanatayni laba sano kadib gudahood cinda fatxi makata markii maka la furanayay casharata aalaafin buu noqday ama albandu thaani haddaan u nimaadno qodobka labaad fa huwa bandigaasi jus-un qeyb weeye oo thaanin labaad oo lihaada alfatxi almubiin guushan weyn ee cad ah falmuslimuuna muslimiintii muslimiintu sidooda dhanba dagaal hala joojiyaa la yidhi dagaalka ma iyagaa bilaabay haddee maxaa la joojin iyagaa lala dagaalamayay maxay joojinayaan maba ay wadin dagaalka iyagaa lagu hayay istifaacayeenu maxaa jira falmuslimuuna muslimiintu lam yakuunuu ma aysan ahayn baadi-iina bilxarbi kuwa iyagu dagaalka bilaabay maysan ahayn wa inamaa cid kale maahane bada-ataa qurayshun quraysh ayaa bilowday ilaahay baana ka markhaati furay oo dhahaya yaquulu tacaala yaquulu llahu tacaala wahum bada-uukum wala mara iyagaa idinku bilaabay ama almuslimuuna muslimiintu falam yakun muusan ahayn almaqsuudu ujeeddada min dowriyaatihim alcaskariya ololayaashoodii military ay sameynayeen ee wareegayay oo saraayaadkii iyo khasawaadkii tirada badnaa ee beder ka horreeyey micnihii yaa laga wadaa kuwaas duulimaad dad in la dili iyo waxba looma soconin ujeeddada laga lahaa maxay ahayd lam yakun muusan ahayn almaqsuudu ujeeddada min dowriyaatihim alcaskariya ololayaashoodii military ilaa an tafiiqa inay baraarugto oy hurdada ka toosto oo caqligooda usoo noqday maskaxdeedii qurayshun quraysh can qadrasatiha kibirkeeda iyo isla weynaanteeda iyo isqudhmuunaynteeda ay kasoo miirsato maahne ay kana waantowdo wasadiha xanibada ay isku xanibayso celinta ay ka celinayso can sabiili illaahi ilaahay dad diintiisa ay dadka ka celinayso ay ka waantowdo oo wa tacmala ay ka shaqaysa qurayshi macahu muslimiinta bilmusaawaati si siman ayna dadka iska weynaynin kullun cid waliba oo min alfariiqeyni labada qolo ka mid ihi yacmalu ha shaqaysto calaa shaakilatihi qaabkiisa uga shaqaysto iyaguna waxooda ha wateen muslimiintuna diintooda iyo dacwadooda ha wateen falcaqdu heshiiskani biwadci lxarbi dagaalkii uu dhig dagaalkii uu joojiyey cashra siniina toban sano uu joojiyey xaddun soo afjarid weeye waaye xaddun soo afjaridoo li haadihi alqadrasati isweynayntan quraysh ay isweynaynaysay lasoo afjaraya wey waxaa kaloo soo afjaridu yahay wasaddi can sabiili illaahi quraysh jidkii ilaahay iyo oo islaamku ay dadka ka hortaagnayd oo iyadana lasoo afjaray wey wadaliilun wuxuu haddana daliil ula yahay calaa fashali man bada'a bilxarbi ninkii isagu dagaalka bilaabay inuu fashilay uu guldaraystay wa calaa dacfihi iyo tabaryaridiisa wanhiyaarihi iyo burburkiisa ayuu u yahay wallahu subxana wa tacaala